بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين وحيديسو قد بنيسا خطبة عوان كيدو يهي
jiraaxaatu lmuslimiina wa aalaamuhum dadka muslimiinta ah dhibaatooyinka iyo dhaawacyada maanta ku dhacay maxaa sabab iyo sal u ah maxaase cilaaj iyo dawo u noqon karta waxaana soo jeedin doona ashaykh abu khaalid axmed cabdisalaam aadam axmed iid xafidahu allah ee dhegaysi wacan
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم ما بعد عباد الله موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله جل شأنه جراحات المسلمين وآلامهم limaada wa kayfa alcilaaj walaalayaal waxaa biidni illaahi jalla sha'nuh aynu maanta kelimaad ka odhan doonnaa iyo maalmaha ka dambeeya biidni illaah jiraaxaatu lmuslimiina wa aalaamuhum dadka muslimiinta ah dhibaatooyinka iyo dhaawacyada maanta ku dhacay maxaa sabab iyo sal u ah maxaase cilaaj iyo dawo u noqon karta walaalayaal waxaa maanta qof kasta oo mu'min ah qalbigiisa aad u damqaya in ummadda islaamku meel kastaoo ay ku nooshahay iyo dhinac kastaoo addaymootaba dhaawac iyo dhiig inuu ka dhibcaayo in indhahaagu ay arkayaan waxaad aad u dhibsanayso oo laga yaabo ruuxa mu'minka ah ee qalbigiisa qoyaanku uu ku jiro waxa suurtowda indhihiisu ilmaha ilmada inaanay hanan karin oo aan u awoodi karin warbaahinta iyo wasaa'ilul iclaamka waxa ka socda haddii uu is yidhaahdo eeg ugu horayn dadka muslimiinta ahi xayumaa kaanuu meel kastoo ay joogaan iyo wakhti kastoo ay joogaan wain tabaacadat alasminatu waalamkina wakhtiyada ay nool yihiin ha kala fogaadaan goobaha ay ku nool yihiin ha kala dheeraadaan laakiin dadka islaamka ah waxaa jira xadhig isku xidhaya iyo walaa caamoo isku haya mahmaa kahura alkhilaafu baynahum inkastoo khilaaf iyo dhibaatooyin dhexdooda ay ka dhacaan iyagoo muslimiin ah haddana waxaa jira walaa caam oo ka dhaxeeya oo marka midkood dhibaata ay asiibto uu ka damqanayo qofka kale xataa iyagoo iskhilaafsan waayo asaaska isu keenay ku walaaloobeen waa alislaam waa calaa asaasi aliimaan innama almu'minuuna ikhwa nabiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi mahalu lmu'miniina fii tawaadihim wataraaxumihim watacaatufihim mahalu ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri waalxummaa waxa uu nabigeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh dadka mu'miniinta ah masalkood iyo tusaalahoodu wuxuu yahay marka la eego siday isku jecel yihiin ay isugu dabacsan yihiin ay isugu naxariisanayaan waa ka maali ljasadi alwaaxid waa sidii jidh keliya oo haddii xubin ka midihii ay xanuunsato jidhka inta kale soo jeedka iyo xumaddu ay saamaynayso waxaynu ognahay ayuha alikhwaanu fillaah haddii caawa faryaradaasi ay ku xanuunto laba indhood isu keeni maysid waayo xanuunka faryarada kaa helay ayaa jidhka inta kalena caam yeelay haakada almu'minuuna waalmuslimuun fii mashaariqi alardi wa maqaaribiha hadday beri ku nool yihiin iyo hadday galbeed ku nool yihiinba midkood musiibada ku habsataa inta kale way saamaynaysaa walaalayaal maanta waxa xaqiiqo ah in wadammadii islaamka dhiig fara badan oo islaamihii uu ka qulqulayo uu ka daadanayo waxa ugu dambaysay yowmul arbicaa masar waxa weeyaan muslimiintii tirada badnayd ee dhimashada iyo dhaawucba uu ku dhacay waxa ka horaysay suuriya waynu ognahay maanta sida dhiigu uga qulqulayo waxaa ka horaysay ciraaq iyo afghanistaan meelo fara badan ayaa dhiigga islaamku uu horena ugu daatay iminkana ku daadanaya laakiin su'aasha muhiimka ah ee ruuxa mu'minka ah munaasabka u ah inuu naftiisa su'aalo waxay tahay maa huwa asabab wama alcilaaj maxaa sal iyo gundhigu ah maxaase lagu dawayn karaa waxay xaqiiqadu tahay dadka muslimiintu eedda way iska durkiyaan oo gaal baa maleegay iyo yahuudi baa fartan dhigay iyo hebel baa sameeyey waxay ku dadaalaan inay eedda iska durkiyaan shaki ma leh in gaalku aanu hadhkuu jiiday oo makri uu kuu maleegayo laa shaka walaa rayb laakiin gaalku inuu ku makriyuu weliba kaa adkaado maxaa u sababa marka hore maxaase u sababa in muslimiinta ba'sigoodu baynahum u noqdo waayo maanta dhiigga masar ka daadanaya yahuudi ma daadinayso laakiin waxaa daadinaya ciidankii masar ee loogu talagalay shacabka inuu ilaaliyo ayaa daadinaya wahaakadaa suuriya waxaa markaa isweydiin leh ama dhiigga cidda daadinaysaa muslimiinta dhexdooda ha noqoto sidaa masar iyo suuriyaba ka socota ama dhiigga cidda daadinasaa gaalba ha noqotee maxaa marka hore sababay oo sal u ah waxay xaqiiqadu tahay sababtu inay tahay min cindi anfusina waxaynu sababtaa ka soo dheeganaynaa ama aynu ka qaadanaynaa min kitaab illaahi wa sunnati rasuulih sala allahu calayhi wasalam dhacdadii uxud ee waxa weeyaan muslimiinta hasiimada iyo jabku uu ku dhacay wa baynahum rasuuluullah isagoo rasuulkii ilaahay dhex taagan yahay toddobaatanka laga dilay markay muslimiintii isweydiiyeen maxaa dhibkan iyo dhiiggani idinku dhacay waxaa loogu jawaabay waa idinka ee meel kale ha u doonina lama odhan gaaladaa idinka cadad iyo cudud roonayd lama odhan makriga iyo shirqoolku meel kaluu idinkaga yimid waxaase layidhi min cindi anfusikum meel kale ha u doonina ilaahay waxau idhi subxaanah awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum annaa haada qul huwa min cindi anfusikum ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nu markay idinku habsatay musiibo aad hore idinku u hesheen labinlaabkeed macnaha yowmu bader maalintii ka horraysay ama khaswadii bader waxay muslimiintu heleen guul libinlaab ah oo gaalada toddobaatanna way ka dileen toddobaatanna nolol bay kaga qabsadeen madaxdoodii ay ku jirto dabadeed maalintii dambe uxud iyagoo maalintii bader ka cudud iyo cadad baroon muslimiintu ayay haddana jabeen oo toddobaatan laga laayay khiyaartii saxaabada ka mid ah markaasaa ilaahay waxa uu leeyahay jalla sha'nu musiibadan maanta idinku dhacday yowmu uxud ee toddobaatanka laydinkaga laayey horteedna aad hesheen libinlaabkeed waa maalintii badereh oo idinku toddobaatanna aad ka layseen toddobaatanna nolol aad kaga qafaalateen musiibadaasi markay idinku dhacday qultum annaa haada waxaad tidhaahdeen oo siday noogu dhacday maxay musiibadani noogu habsatay ayaa tidhaahdeen allah waxau idhi jalla shaanuh qul huwa min cindi anfusikum waxaad ku tidhaa nebi allow waxaad saxaabada u sheegtaa huwa min cindi anfusikum waxaa idin helay ee idinku habsaday naftiinnuu ka yimid ee meel kale idinkama iman weliba alla wuxuu raaciyey jalla shaanuh inna allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba wuu karaa oo wuu awoodaa waxa macnaha iyo muraadku uu yahay ilaahay isagoon idin itixaamin idinka oon musiibaba idinku ridin bal iska dhaaf musiibe eh dagaal iyo dararkiisaba idinkoon u dhaqaaqin ayaa ilaahay awood u leeyahay inuu gaalada ka guulaysto libinta iyo nasrigana idinka uu idin siiyo ilaahay waa karaa laakiin ilaahay xikmaddiisa xeesha dheeree baliiqihii waxay keensatay in laydin imtixaamo liyatabayana asaadiqu min alkaadib si beenaalaha iyo runsheegu u kala caddaado dalika walow yashaau allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd ilaahay waxau idhi jalla shaanuh waxa qitaalkaa iyo dagaalkaa iyo dhibkiisu idinku dhacay waa si laydin imtixaamo laakiin allah hadduu dooni lahaa ma doonine lantasara minhum dagaal la'aan iyo dhibaato la'aan ayuu gaalo kaga guulaysan lahaayo jihaadka iyo dhiigga ku daadanayaba laydiinma direen walaakin liyabluwa bacdakum bibacd ha yeeshee ilaahay wuxuu sidaa u yeelay ee jihaadka iyo dagaalka idinku diray si uu barhkiinba barhka kale ugu imtixaamo oo imtixaankaa laydinku kala saaro oo laydiin kala sifeeyo waayo marka amniga iyo nabadgelyada iyo silmiga lagu jiro dee dadku way iska wada toosnaan karaan nasriga iyo gargaarkuna hadduu dhibaato la'aan ku yimaado xataa munaafaqa iyo gaalku hugunraac buu iska noqon karaayo dee sawaadul acdamka wuu iska daba dhaqaaqi karaa muslimiinta laakiin marka laysdhibee laysdhibaateeye dhiiggu u daato ka runta sheegaya unbaa maydaanka ku sugnaan kara beenaalaha iyo munaafiquna kuma sabri karo wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas sidaa darteed ayaa ilaahay ayaamaha iyo maalmaha dadka dhexdooda u warwareejinayaa oo maalin boqole ay u helaysaa yowmun laka wa yowmun likhayrik maalin waxa weeyaan libinta aad aduu hesho iyo maalin lagaa helo walaalayaal nabigu sal allahu calayhi wasalam ghaswatu uxud waxa weeyaan nimankii rumaadda ahaa ee warmoolayda ahaa ayaa buurtaa jabal rumaad la yidhaahdee uxud ku taalla ayaa cabdilaahi bnu jubayr iyo saxaabadii rag ka mida ayaa halkaa intuu saaray uu yidhi ku sugnaada oo ha ka zuulina xataa haddaad aragtaan hilibka iyaga oo haadba ay kala goosanayso halkaa taagnaada dabeed dagaalkii baa bilowday dagaalkii markuu bilowday bilowgii hore ilaahay addoommadiisa waa u hiiliyey nasrigiina saxaabadaa helay gaaladiina way dhabar jeediyeenoo waa yaaceen dabeed raggii uu nebigu buurtaa saaray cabdilaahi bnu jubayr uu madaxda uga dhigay ayaa iskhilaafoo isqabsaday oo barhkood waxay yidhaahdeen muslimiintii wataa guulaysatay ayna gaadhsiiye si aynu haniimada ula qaybsanno ragna waxay yidhaahdeen waa rasuulka amarkiisii ilaaliya oo buurtaa ha ka dhaqaaqina way iskhilaafeen cabdilaahi bnu jubayr iyo raguu ku jiraa halkii bay joogeen rag fara badanna buurtii waa ka daadegeenoo waxay yidhaahdeen warina mariya aynu haniimada ragga la qaybsannae waxa dhacday amarkaa rasuulka ee saxaabadii qaar ka midihi ay khilaafeen may wada khilaafine waxa ka dhalatay nasrigii iyo guushii guuldarre inay isu rogto oo muslimiintii dhabarka soo jeediyaan oo khaalid bnu weliid iyo ciidankiisii intay ka soo dhabarjabiyeen xaggii buurta oo raggii saarraa ee tirada yaraana ay qoorta ka gureen ayay muslimiintii dhabarka kaga yimaadeen taasina waxay sababtay in ciidankii muslimiintu uu jabo gaaladiina mar labaad ay soo rogaal celiso hasiimada noocaasee ku dhacday saxaabadii rasuulka oo dhex jooga sababteedu waa mukhaalafatu amrin waaxid min awaamiri rasuuliillaah waa amar keliyoo awaamirtii rasuulka ka mida oo la khilaafay maanta muslimiintu imise amar bay khilaafaan hadh iyo habeenba waagii beriye gobolkii dhacaba ilaahay arintaa lafteeda isagoo rabbi sawiraya waxa uu yidhi walaqad sadaqakum allaahu wacdah id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun minkum man yuriidu dunya waminkum man yuriidu alaakhira uma sarafkum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum wallahu duu fadlin cala lmuminiin ilaahay wuxuu yidhi jala shanu walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnih ilaahay yaboohdii iyo ballanqaadkuu idiin qaaday wuu idiin rumeeyey oo wuu idiin gargaaray markii gaalada aad gamta u joogsateen ee aad laynayseen ilaahay waa idiin gargaaray oo wacdigiisii iyo yaboohdii uu idiin ballan qaaday may baaqane ilaahay waa idiin rumeeyey maxaase ka daba yimid xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lmri wacasaytum markaad fashilanteen ee arrinkii rasuulka aad ku doodeen aynu joogno halkan iyo joogi mayno waa la guulaystee ee aad caasideen amarkuu rasuulku idin siiyey min bacdi maa araakum maa tuxibbuun intuu ilaahay idinku siiyey waxaad jeceshihiin kadib waa guushii iyo gargaarkii ah markaas fashalkaa iyo cisyaankaasi uu dhacay ayaa jawaabtii idaadu waa maxduufe manacakum allaahu nasrah markaasaa ilaahay guushii iyo nasrigii idinka ceshaday uu idiin diiday ilan markii hore wuu idin siiyey rabbi laakiin wuxuu idinkala noqday markaad cisyaan iyo tanaasuc iyo fashalka aad ku dhacdeen ilaahay waxau idhi markaa uma sarafakum canhum liyabtaliyakum ilaahay waa idinka leexiyey xaggii gaalada oo dhabarkaad u jeediseen oo waad jabteen liyabtaliyakum si ilaahay idiin imtixaamo laakiin ilaahay deeqdiisa iyo fadligiisa waxaa ka mid ah walaqad cafaa cankum haddana ilaahay waa idinka saamaxay cisyaankaad gasheen oo musiibada idinku dhacday ayaaba laydinkaga maydhay ilan almasaa'ibu kafaaraat yacnii dadka muslimiinta a masaa'ibta iyo mixanka ku dhacaya waa kafaaraad dunuubta lagaga daadinayo ilaahay aayadda wuxuu ku gebagabeeyey wallaahu duu fadlin cala almu'miniin ilaahay fadli iyo deeq weyn ayuu addoommadiisa mu'miniinta dushooda ku leeyahay waxaana ka mida fadliga alla uu ku leeyahay cafiska iyo saamaxaadda wuu u fidiyey walaalayaal haddaba jawaabta muhiimkii waxay tahay haddii saxaabadii rasuulka maalintaa musiibada ama hasiimada ku dhacday lagu sababeeyey dembi keliyoy galeen maanta masaa'ibta muslimiinta haysata iyo dhiiggooda waxa weeyaan qiimo la'aan ku daadanaya ama iyagu ha iska daadiyaan ama gaala ha ka daadisee waa min cindi anfusihim waa markay hadyigii ka baydheen dariiqii rasuulka sal allahu calayhi wasalam waa markay dariiqii diinta ay ka baydheen ee ay guusha iyo wanaagga ka dooneen manaahij kale dimuqraadiyo iyo wax la mid ah markaasaa ilaahay ku ciqaabay waxa weeyaan maanta waxayna haysta waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir musiiba waa nakiratun fii siyaaqi shar tufiidu lcumuum wax allo waxa musiibo idinku dhacdaa ha yaraato ha weynaato waa fabimaa kasabat aydiikum waa gacmihiinnu waxay galabsadeen waayo walaa yadlimu rabbuka axada wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ilaahay dulmigu waa ka xaaraan addoommadiisana ma dulmiyo xaasha wakalla suurtagalna ma aha innakoo mutaysannay gargaarka oo shuruuddiisii dhammaystiray inuu ilaahay inoo gargaari waayaa waa mustaxiil waa ma dhacdo wax suurtagala ma aha waanay khaldan yihiin dadka muslimiintu markay leeyihiin maxaa ilaahay noogu gargaari laayahay waayo ilaahay wuxuu ugu gargaari laayahay waddadii gargaarkaanay hayn oo ay ka habaabeen nasriga ilaahayna shuruud iyo dariiq ayuu leeyahay haddii loo marana dee waad heli haddaad mari weydana heli mayso tabqi najaata walam taslug masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabasi badbaado ayaa doonaysaa waddadeediina ma haysid doonnidu dee diridaa cidlada ah kuma socoto ee biyahay ku socotaa marka maanta qofka nasri raadinaya wadciga iyo xaaladda ay muslimiintu ku sugan tahay waa qof doonaya dooni inuu bannaankaa cidladaa ku socodsiiyo waana mustaxiil walaalayaal waxa xaqiiqadu tahay waxa maanta inagu habsaday ee caalamulislaami haystaa waa bimaa kasabat aydiina ilaahay diintiisii ayaynu ka baydhnay oo dhab ahaan aynaan ugu dhaqmin hadday isku xukun tahay hadday mucaamalaadkii iyo baayac mushtarkii iyo dhaqaalihii tahay hadday waxa weeyaan cibaadaadkii iyo caqiidadii ay tahay ilaa man raxima allaah wa qaliilun maahum in badani way ka leexatay cuquubadaasaana inagu dhacday واستغفر الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحو نبي صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح الجامع من حديث البراء ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر ilma xanuunto iyo xidhitoona il iyo xidhitoona kuma xanuuno oo kuma garaaco ilaa dembi aad galabsatoo lagaaga goynaya mooyaane weliba inta ilaahay kaa difaacayo ee uu kaa cafinayo ayaa ka fara badan oo ilaahay wuxuu yidhi wayacfuu can kaiir waxaa kaloo rabbi yidhi jalla sha'nuh ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلهي وحوري جل شانه وxa فساaدkii ka soo ظاahiray badiya beriba wuu ka soo ifbaxay waxaana dhibaatadaasi badiya beriba ay ku caam yeeshay bimaa kasabat أydi الناas dadka gacmahoodu waxay galabsadeen liyudiiqahum bacda aladii camiluu laakiin rabbi waxau idhi jalla shaanuh waana min raxmatihi bicibaadih liyudiiqahum bacda aladii camiluu waxa waxaasi ugu dhaceen si ilaahay u dhadhansiiyo waxay sameeyeen cuquubadii ka dhalatay badh ka mid ah yacnii camalkii ay sameeyeen wax ka mida cuquubadiisii ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mid ah ma odhan kulla aladii camiluu wax alla waxay sameeyeen si aanu u dhadhansiinno cuquubadoodii waayo taa ilaahay hadduu yeeli lahaa cid inagama hadheen dad iyo duunyo toona dhulkana wax dul socda lama arkeen walow yu'aakhidu allaahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daabba walaakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musammaa haddii ilaahay dadka ku qabanayo wax alla waxay dhulka ku dul sameeyaan dhulka wax dul socdaba ilaahay ma daayeene waa wada halaagi lahaa laakiin wuxuu dib ugu dhigayaa muddo la cayimay oo dambe oo nin walba dee fi daari alaakhira ayaa abaalkiisoo waafiya uu ka heli doonaa ilaahay waxau idhi lacallahum yarjicuun weliba intaa yar waxa loo dhadhansiinayaa bal inay ilaahay u soo noqdaan oo ay gartaan halka waxa weeyaan dubbuhu uu kaga dhacay walaalayaal maanta xaqiiqadu waxay tahay ummadda islaamkayhi iyo jamaacaadka islaamigii markay khilaafadii iyo xukumkii iyo diintii ay ku dooneen dariiqii rasuulka mid aan ahayn sal allahu calayhi wasalam taasi waxaa ka dhalatay iyaga iyo ummaddiiba weylaadka iyo masaa'ibta tirada badanaynu arkayno ayaa ka dhalatay waxaana xaqiiqadu tahay asaciidu man wucida bihayrih waxay soomaalidu ku maahmaadaa hal xaaraanihi nirig xalaala ma dhasho macnaha dimuqraadiyad xaaraanihi xukun xalaala oo lagu diirsada inay dhashaa waa ma dhacdo waayo iyadaa xaaraan a manhaj laynoo soo waaridoo gaala ay keentay weliba manhajkaa xaaraanta a laftiisa marka islaam ku soo baxo lama rabo doctor maxamed mursi ilaahay jeelka daalimiinta ha ka soo daayee markuu ku helay xataa dimuqraadiyadda baadilka a lafteeda markuu ku soo baxay miyaa loo daaye walow dariiqo khaldanba ha ku doono xukumka laakiin markuu kursiga ku fadhiistay ma lagu eegay mise dabaabad baa lagaga saaray oo xoog baa lagaga faramaroojiyey waxay taasi tusaale u tahay dhacdadii jazaa'ir baa la mida aljamaaca alislaamiya markay heleen doorashadii milatarigii wuu inqilaabay xamaasta falastiin baa la mid ah markay heleen waa lagu kacay waxaynu taa uga jeednaa xataa dimuqraadiyadda xaaraanta ah maanta gaalada ku amarku taaglaynasa caalamku qofay islaam ka urinayaan uma oggola inuu ku soo baxo xataa tooda ay iyagu wataan laakiin dee waxa ayaan darro ah dadka muslimiintu marka ay waantoobi waayaanay wax qaadan waayaan ee ay ku cibro qaadan waayaan wixii hore u dhacay ee ay ku cibro qaadan waayaan maanta waxa dhacaya ee ay ku sii socdaan uun dariiqa mugdigaee madowga ee muslimka ah ee dimuqraadiyadda waayo nebigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi uma takuunu khilaafatun raashida calaa minhaaji nubuwa yacnii xukumada isbedbedeli doono markuu nebigu tilmaamay wuxuu sheegay in khilaafada raashidkii ay ku soo noqon doonto dariiqii nubuwada maa ana calayhi wa asxaabi ummadda in la dhiso tawxiidkiiyo caqiidada laga saxo waxa weeyaan bulshada horta la bisleeyo maanta maxamed mursi markii uu madaxweyne noqday intii hore ha loo sacabatumo in badanina ilaa immika ha la socoto laakiin in fara badan oo haddana kuwii doortay ka mid ihi soo kamay hor iman waa mujtamac aan u bislayn marka horeba waxa weeyaan diinta iyo shareecada islaamka iyo caqiidada saxda ah aan loo bislayn islaamkana dariiqadiisa saxda ee xukumka lagu gaadhaa ma aha in xagga sare lagaga yimaado eh waa in qaacidada iyo asaaska ummadda laga soo dhiso laga bisleeyo waayo guriga seeskaa laga bilaabaayo saqafka lagama bilaabo maanta ummad haddii lagu soo hor fadhiisiyo lagu idhaahda adaa xaakimkii muslimka ah laba cisho hadday kuu sacabiyaan maalinta kale iyagaa kaa hor imanaya haddaanay marka hore caqiid ahaan iyo iimaan ahaan kugu raacin idan dariiqada saxiixii mujtamacaadka iyo ummadda islaamka maanta waa in dib iyaga loo dhiso caqiidada iyo iimaanka loo saxo imisaa ilaahay keligii ku xidhan imisaa se yadcuu hayr allah ilaahay hayrkii ku tacalluqsan waxay xaqiiqadu tahay khudabka dambeaynu ku tilmaami doonnaa biidni illaah yacnii markii hadyigii iyo dariiqii saxda ahaa laga leexday ayaa maanta ay muslimiintu ka caakufayaanoo maalinba booraantii ay ku dhaceen maahe bohol kale ay ku sii dhacayaan ilaa ay hadyiga nebiga dib ugu soo laabtaanna dhibaatadaasaa inoo abada ah walaalayaal waynu ka damqanaynaa dadka muslimiintaa maanta gumaadka iyo dhibka lagu hayo yacni haddayna waafaqaan iyo haddayna khilaafsan yihiinba dadka islaamka ee iimaanka u nisbo sheeganaya yacni qalbigeennu waa ka damqanayaa dhib kasta oo ku dhacaya waanaynu u ducaynaynaa intooda dhimatay iyo inta dhaawaca iyo inta jeelasha dulmiga loogu hayaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu u baryaynaa laakiin waxaad ogaataa dariiqa saxda ah ee lagu guulaysanayo ee khilaafada iyo xukumkii islaamkii adduunka uu kaga talinayaa inaanay waraaq sanduuq lagu rida ahayn laakiin ay tahay dariiqii nebi muxamed dib in loogu laabto walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa ilaahay muslimiinta meelay joogaanba kurbada iyo dhibaatada ha ka dulqaado kuwa maanta dhiigooda uu daadanayo dhiigooda alla ha joojiyo inta dhimatay alla ha u naxariisto inta dhaawacaa ilaahay caafimaad caajila ha siiyo inta jeelasha ku jirta ilaahay nabadgelyaha kaga soo saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa ilaahay masar dhiiggaa ka qulqulaya ka daadanaya alla ha joojiyo ilaahay boggooda burcad ha isku mariyo ciidanka waxa weeyaan shacabkoodii gumaadaya allaha ka qabto ilaahay kuwa dalamada ah ee mujrimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay gacanbiraha ku qabto ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa masaakiinta ee madluumiinta ah ee dabaabadaha iyo waxa weeyaan cagafcagafyada la geliyey ilaahay ha u yiliyo ha u gargaaro ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado ilaahay ha u nusreeyo suuriya dhiigga ku daadanaya ilaahay ha joojiyo ilaahay muslimiinta ku dulman allah ha u gargaaro ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado kuwa gumaadaya laynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka qabto dhulka islaamka meel kastoo dhiig ka daadanaya oo dhibaata ka jirto ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado ilaahay kurbada ummadda islaamka ha ka dulqaado ilaahay xaajadooda iyo muraadkooda ha makansiiyo ha siiyo ilaahay islaamka cizigiisa iyo sharaftiisii allah ha u soo celiyo allahuma ansur ilislaama waalmuslimiin وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله